الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له
هذا خلق الله
هذا خلق الله هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه
aayadda haada khalqullaahi fa'aruuni maada khalaqa aladiina min duunih ee waxyaalo badanoo makhluuqaada intuu allah ka soo sheekayey subxaana wa tacaala baa wuxuu yidhi khalqigaygii waa kan ama kani waa khalqiga alleh ee itusa waxay abuureen kuwa kale ee alle aan ahayn aayaddu waa min aayaati rububiya ama adilata tawxiid ee waxa ay ahlulcilmigu yidhaahdaan
muxuu qur'aanka tusaale ugu soo qaatay guri caracaro إلهي وحو دايك مثل عنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت قرانكم ما أورانين لخيط العنكبوت لما أورانين خيط كاي كسما سنة سجوري جيدا وحبل لك مش شيء لكن جوري أي دستيبة وحلقة شيء ما السبب واللي بفهمتي
maxaad ka taqaannaa cajaa'ibta iyo cibarka ku sugan makhluuqaadka allaah dad iyo duunyo intuba allah tabaaraka wa tacaala jilaca ayuu abuuray waa makhluuq makhluuq ilaahay ka mid ah oo haddana tabar yar jilacaas marba aniga asaga waxaan ku wada noolayn geed qurac hoostiisa muddo laba bilood ah waxaan fiirin jiray marka qaabka uu wax u raadsada iyo qaabka markuu socono u socdo iyo markuu soo gadoomayo iyo meesha uu ka tegayo baan inta muddo ah baan fiirin jiray
maxaad ka taqaannaa cajaa'ibta geela ancaamtan xoolay nimcooleyda saddexda sinfi aynu naqaano ilaahay idinka dartiin baa loo abuuray waxaana ku yaal dugsi diirsi yacni hubaad ka samaysataan aqalaad ka samaysataan manaafic kalu leeya waa cuntaan qurux baa ay ku leedin markaa marka aa cara- markaa soo caraabinaysaan ee guryaha ku soo celinaysaan galabtii iyo markaa foofinaysaan oo maxay ka dhigan tahay
qoriga iyo qalinku qofkii labadan aan ka mid ahayn furusiyatu sayfi wasinaanna kuma jiro furusiyatu lxujati walbayaanna kuma jiro caawiye iyo kaamiyana uma ah yacni dadkii mujaahidiinta hubka qaatayna garab gaashan uma aha culummadii qalinka qaadatayna garabi gaashan uma ahan wuxuu fa huwa ee cibun calaa nawi linsaan bini'aadinka culeys korka ka saar waay kaas faa'iida ma laho dhahaya wax faa'iida ma laha.
ma lahan waa runtiis
waa maxay cibrada ku jirtaa in lagu fikiro makhluuqaadka allaah makhluuqaadka sheegistuu allah sheegayo samaawaadkii baan abuuray ardadii waxa u dhaxeeya waa lilcida walcibra saa darteed ahlulcilmiga waxay yidhaahdaan allah subxaana wa tacaala adilat arububiya walwaxdaaniya markuu sheego wuxuu ku soo khatimaa ee adilada noocaasa inta badan ina fii dalika laaayaatin liqowmin yatafakkaruun liqowmin yacqiluun liqowmin yu'minuun liqowmin yasmacuun
نحو الإله الواحد الديان في ذاتهم حساب عادل يا سعد من ثقلوا على الميزان
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنو wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda idinku soo gaarayo ku soo dhowaada barnaamijkeennii haadaa khalqullah iyo xalqo kaloo cusub martideenna maanta waa sheekh casaam abuuyaxya oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah sheekhana soo dhowow بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين رب أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر علي واهدني ويسر الهدى إلي وانصرني على من بغى علي رب اجعلني لك شكارا لك ذكارا لك رهابا إليك أواها مطيعا رب تقبل توبتي واغسل حوبتي واجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي اللهم تبت إليك فاجعل عملي خالصا لوجهك الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون درسيين ما توكساب سيهي عوانة من عجائب النمل الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز وحاو كدري سورة ليلة هذا سورة النمل أي كدري سورة النمل وحا إلهي تبارك وتعالى كشيغي أسماده نولا بدن با لغو شيغي يا مخلوقات بدن jinka waa lagu sheegay insiga waa lagu sheegay shimbiraha weliba gaar ahaan hududka waa lagu sheegay laakiin allah tabaaraka wa tacaala wuxuu xushay haddana magaca suuradda ismu naml ayuu xushay waxaa ku jira waxa weeyaan waa xikam ilaahay tabaaraka wa tacaala mooyaane cid kale oo koobi kartaa aysan jirin qofku hadduu u fiirfiirsado quraanjada iyo namligu qaabku u nool yahayna wuxuu ka helayaa dalaa'il iyo xujaj aad u la yaab leh oo ku tusinaysa allah tabaaraka wa tacaala awooddiisa iyo sincadiisa iyo ilka gaadhsiisan tahay ku tusinaysa quraanjadu waa shay aad u cajiib badan leh weeyaan ayaddaas waxay tilmaantay in hal quraanjo ay baxday markii aragtay ciidamadii nebiyullaahi suleymaan oo guuraya lana hadashay quraanjooyinkii kale ay la hadashay oo ay tidhi guryihiinna hala galo ciidanba meesha guuraya sulaymaan baana hogaaminaya sulaymaan iyo ciidankiisu iyaana idin burburinine guryihiinna gala weliba way cudurdaarta waxay tidhi wahum laa yashcuruun sulaymaan iyo ciidankiisu ma dareensana meesha inaad degan tihiinne ka dhuuntaa ayay tidhi waxay aayaddu tilmaamaysaa oo ay tilmixinaysaa in quraanjadaas ay cod leedahay codkaasna ay kula hadashay reetolkeed quraanjadii kalena ay maqashay laakiin ilaa yowminaa haadaa dadka awoodaha isbida ee qalabka casrigaa samaystay ee waxaalaha lagu dhegaysto ama wax lagu duubo dhegaystay ilaa yowminaa haadaa sawdka ay leedahay quraanjadu inay duubaan may gaadhin waxa u yaqaanaa waxa loo yaqaano fowqa samc macnaa maqalka way ka sarraysaa oo ma gaadho macnaa maqalkoo ma gaadho ayay leedahay laakiin waxa cajiib leh quraanjadu markay ay la hadlaaso quraanjada kale way soo baxdaa waxay samaysaa godkii afka saartaa way la hadashaa dhammaan ciidankii waddanka deganaa oo dhanna codkeeda way maqlayaan laakiin inagu ma maqlaano waxyaalaha cajiib kale waxaa ka mid ah markii ay rabto inay shaqaysato oo sahan bay dirtaaye quudkeeda iyo alaabteeda ay soo uruursanayso sahanka markay ku soo guulaysato quraanjadu waxay bilowdaa inay gurto alaabta ay ku soo guulaysatay gaar ahaan dirxiga iyo abuurka iyo waxaasay aada u gurataa waxyaalaha cajiib kale marka waxaa ka mid a waxay isku qaybinaysaa laba qaybood ay isku qaybinaysaa qayb waa qaybtan alaabta soo dhigtay qaybna waa qaybta alaabta wadda mid kastaa waddo gaaray ku socotaa labada waddana haba yaraatee iskuma qaldamayaan kaanamaa laba ciidan oo qaybna halkaa u baxday qaybna halkaa u baxday oo kale ayay ka dhagayiin addaahibuuna fii ariiq walraajicuuna fii ukhraa fii tanaasuqin cajiib waxaad iyo aadu la yaable weeyaan quraanjadu waxay qaadaa baa la yidhaahdaa akthara min xamlihaa ayay qaadaa waxyada intay leeg tahay laga yaabo thuluthayn ama labanlaabkeeda inuu ka weynyahay ayay qaadaa hadduu ku cuslaado maxay samaynaysaa hadduu ku cuslaado waxay samaynaysaa kooxdeedii kale ayay gurmad ka dalbanaysaa kadibna way la qaadayaan wax mushqaayada miyay ka rabaan iyo ujiro maya ma ka rabaan alaabtaa markay soo qaado weliba gaar ahaan midhaha markay soo gurto waxay gelisaa godkeeda ayay gelisaa ama laba qaybood bay u kala jebisaa ama afar qaybood bay u kala jebisaa maxay saa u yeelaysaa waxay saa u yeelaysaa waxay diidan tahay haddii qoyaan gaadho inuu biqlo ama abuurmo ayay diidan tahay matal xabadda geleyda hadday sideeda meesha ay u geliso oo hadhow biyo ay yimaadaan xabaddii geleyda maxay samaynaysaa dib bay u abuurmasaa way baxaysaa si markaa saasaana u dhicin laba meelood ama saddex meelood afar meelood bay u kala jebinaysaa haddii matalan qoyaan uu ka gaadho oo ur iyo wax la mida ay uga cabsato waxyaale cajiib kale waxaa ka mid a dalagii ay kaydsatay ee mastacmaradeeda ugu jiray bannaanka u soo saaraysaa qoraxday u dhigaysaa ilaa uu qalalo halkaasay ku haynaysaa waxaana dhici karta marar badan inaad aragtid quraanjo godkeeda alaab tiro badani ay kor taallo maca daalika haddana gelika damarka u timaada alxabo ka taalaaba yaraatee aysan jirin maxaa yeelay waxaa yeelay waxa weeyaan way qalajisay markay qalajisay haddana alaabteedii dibbay u xanaysatay waxyaale cajiib kale hadda la arkay waxaa ka mid ah quraanjadu beero ay leedahay oo beerataa jira oo mararka qaarkood haddii ogaato meeshan in alaabtii ay rabtay u baahan tahay inaanay ka helahaynin dalagii ay soo urursatay waa ay keensatay ayaa waxay samaynaysaa way beeraysaa dhulkii qodaysaa way beeraysaa axadulculamaa oo dadka siyaaxiinta iyo xayawaanaadkii waxaana ka shaqshaqeeye ah ayaa wuxuu tegey meel cidlaa oo bahgooya wuxuu ugu tegey beer yaroo bariis ka baxayo ayuu ugu tegey oo ilaa saddex mitir meelahaasoo kale ayuu ugu tegey wuu la yaabay meeshii bariis baa meesha ka baxaaya wadankan beere kama dhowa wax biliaadanoo bariis beeraya meesha ma jirto kadibna wuu u kuur galay haddana waxyaala layaab kulo arkay waxaa ka mid ah meesha way caragadisan tahay in hadda la qoday baa la dareemaya dalaga qayba way soo baxday qayb hadday abuuran tahay war meesha yaa beeray wax la yaab la weeyaan akhiiran markii dambe wuxuu ogaaday oo u arkay labadiisa indhood ku arkay quraanjadii oo dhinacna ka qodaasa dhinacna ka beeraasa ayuu soo arkay oo wax aad iyo aad u layaab la weeyaan waa aaya min aayaati illaahi tabaaraka wa tacaala muddo kadib ayuu ku laabtay wuxuu qadaray xilligii beertaas ay ku bislaan karto ayuu qadaray oo bariiskaasi muxuu ku soo go'i karaa markuu qadaray xilliguu soo go'i lahaa ayuu ku laabtay wuxuu u tegey beertii oo quraanjadii beertay haddana ay goosanayso qayb waxay saaran tahay midhihii iyo geedihii bay saaran tahay way soo daadinaysaa qaybna dhulkay joogaana wixii soo daatay ayay uruurinaysaa wa aaya min aayaati illaahi tabaaraka wa tacaala weeye quranjada waxyaalaha cajiib kale la arkay waxaa ka mid ah oo culimada ay sheegeen waxaa ka mid ah waxay leedahay ay u degantahay qaab guriya ay u degantahay bar dhulkeeda iyo meesha ay degantahay mustacmaradeeda wuxuu ka kooban yahay shuqa qaybo qaybo ayuu ka kooban yahay dabaqyo ayuu ka kooban yahay qayb baa waxay ku taalaa dhulka hoostiisa qaybna way ka sii sarraysaa iyaduna way qaybsantahy oo shaqada ayaa u qaybsan qayb baa xiraasada qaabilsan qayb baa shaqaale ah qayb baa addoommo caadi oo la addoonsado ah qayb baa mumaridaad oo caafimaadka ka shaqeeya oo qadhaanjadii kale xanuunsata ayuunbay daaweeyaan habeen iyo maalin caafimaadkaasi u taagay waa dhakhaatiir weeyaan qayb kalea waxay qaabilsan yihiin wixii ka dhintaa ee ka geeriyooda inay duugaan oo ay qaadaan oy xabaalo u qodaan ayay qaabilsan yihiin kullu daalikana muxuu ku socdaa waa khariisa rabbaaniya ilaahay baa tabaaraka wa tacaala ku abuuray waa min daabbatin fi lardi walaa taa'irin yatiiru bijanaaxayh ilaa umamun amhaalukum sida ilaahayba tabaaraka wa tacaala uu sheegay magaalooyinka ay degan yihiin quraanjadu ay degantahay waana ay badan tahay waxay leeyihiin culimada aragtay ama dadka arkay waxay leeyihiin ee soo duuduuba mararka qaarkood waxay ka kooban tahay dabaqaad meesha ay degantahay qayb waxay leedahay waa albaab hawada ka soo gasha qayb kale waxaa diyaarsan xiraasada qa ay degan tahay ayaa diyaarsan waxa lawixii khariiba oo dhan inuu soo galo ayaa loo diiday waliajli daalik quraanjada markaad fiirisid waa intaasoo nooc weeyaan maca daalika haddana laba quraanjo oo isku kala nooca oo isku dhex qasan haba yaraatee arki maysid arki maysid maxaa yeelaya mama isdhex geli karaanba ciidanka mustacmarada ilaalinaya midka khariibka inuu soo galo ayuu diiday waxyaalaha cajiib kale waxaa ka mid ah dabaqaadka ay samaysatay ee dabaqdabaqa ah ee dhulkeedu u dhisan yahay dabaqa ugu sarreeya waxaa loogu talagalay kuwa shaqaalaha ah ee afar labaatankaas shaqaynaya ee alaabta soo guraya ee kala xamaalaya ayaa loogu talagalay waliba gaar ahaan xilliga xagaag iyo kuleylka loogu talagalayo ay ku leydhsadaan markay soo daalaan ay soo shaqeeyaan ayay halkaa ku leydhsadaan waxaa ka mid a dabaqeedaas iyo dhulka ay degan tahay makhsan dhan oo loogu talagalay quudka in lagu kaydiyo ayaa loogu talagalay qaabku u dhisan yahayna waa qaab aad u cajiib badan weeyaan waa qaab roobku hadduu do-o inuu dee tirada bato oo meel kasta gala mooyaane alaabtaa meesha u taallaa ma qoyaaso waxyaala cajiib kale waxaa ka mid ah mustacmaradeedaasi waxay leedahay meel waasicoo weynoo lagu cunteeyo ayay leedahay adiga taasi ma kaa dhaadhacsan tahay oo wax cajiib la weeyaan oo meel loogu talagalay in lagu cunteeyo maksankii waa meel maxaa la yidhaahdaa meeshii lagu leydhsanayay waa meel meeshii ciidanka waardiyaa waa meel meelahaasay kala leedahay waxay leedahay sakanaad ciidamadu ay kala degan yihiin ayay leedahay oo qeybba qeybta kale aanay ku darsoomahayn wuxuu leeyahay qolol ayuu leeyahay qololkaas waxaa loogu talagalay mararka qaarkood qeybta boqorada ah keliya ayaa degta iyadaa degan iyadaa ku dhasha iyadaa meeshaa loogu talagalay waxaa jirta qeyb dhan oo loo diyaariyey ukuntu markay dilaacaso in lagu qashin saaro loo diyaariyey ilaa ukuntu qashin bay ka tegaysaa soo ma qolofay ka tegaysaa waxaasay ka tegaysaa halkaasaa loogu talagalay markii meeshaa lagu soo qashin saaro meel kalaa la geenayaa meeshaa markii la geeyo halkaasaa lagu barbaarinaya lagu korinayaa ilaa ay kortana shaqada ciidanka ma soo galaaso mustacmaradeedu waxay leedahay qeyb dhan oo loogu talagalay inta dhimatay lagu duugo oo lagu aaso aduu ma aaminsan tahay oo ma garana qubuuro weyaan aduu ma garanas ma aaminsan tahay inay quranjadu ay leedahay qubuuro ay isku duugto ay leedahay wa aaya min aayaati illaahi tabaaraka wa tacaala weeyaan quranjadu waxyaala cajiib kale waxaa ka mid ah ilaahay tabaaraka wa tacaala si rasmiya ay u taqaanaa weliba waxay taqaanaa in ilaahay tabaaraka wa tacaala fowqa samaawaatihi mustawin calaa carshi uu yahay ayay taqaanaa waxyaalaha cajiib kale ka mid tahay waa shay maanta dad waaweyn oo culimo sheeganaya ay garan la'yihiin weeyaan allahaad caabudday xagguu jira haddaad tidhaahdid ma garanayo quranjada yare masaakiintana waxay taqaanaa maxay ilaahay tabaaraka wa tacaala fowqa carshihi inuu yahay ayay taqaanaa imaamu axmed baa wuxuu warinayaa xadiid marfuuca wuxuu leeyahay rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxaa baxay nebi ka mida ambiyadii ilaahay tabaaraka wa tacaala dadkiisa ayuu la baxay roobdoon ayuu la baxay se usoo roobdoonaan markaasaa waxay arkeen quraanjo intay dhabarka u jiibsatay gadagadaca u jiibsatay lagu yeerara korka u taagaasoo ilaahay tabaaraka wa tacaala baryas iyadii roobdoonaysa maanaa iyadii ayaa roobdoonaysa marka lugihii waxay uga dhigeen gacmay uga dhigeen xaggee u taagtay waxay u taagtay samada u taagtay maxay garanaysaa in rabbigeed xaggaasuu jiro ayay garanaysaa nebigii marka ummaddiisii buu la hadlo wuxuu ku dhahay irjicuu faqad subiqtum bikhayrikum qaar idin kayrkiina ayaa alla bariga idinka horreeyey kuwana laynagu waraabinayaae iska laabtaa ayuu yidhi waxyaala cajiib kale waxaa ka mid ah quraanjadu waa xayawaanka ugu shaqada badan la weeyaan waa madaasho nin ka mida dadkan xayawaanaadka ka shaqeeya ayaa wuxuu qadarey maalintii shaqada ay qabato haddii xooggaas ay ku shaqaynaysa la siin lahaa hal nin oo xoogle la siin lahaa se u shaqaysana uu shaqayn lahaa intuu qaban lahaa ayuu qadaray oo wuxuu dhahay markaa haddii quraanjadaasi intay shaqaynayso uu ninkaasi shaqeeyo sida u shaqaysana uu shaqeeyo awood ninkaasi wuxuu heli lahaa inuu laba kanaal jeexo oo dherarkooda uu yahay laba iyo toddobaatan qadam ama laba iyo toddobaatan fuud sida loo yaqaano ayuu jeexi karaa cumqigiisuna uu yahay ilaa shan ilaa afar qadam uu yahay macnaheed markaa maxay tahay waa hal mitir ku dhow hoos buu qodaya ilaa iyo waxaa ku dhow soddon mitir ilaa shan iyo soddon mitir ku dhowna oo dherarna wuu qodayaa waxaa kaloo awoodi karaa buu dhahay ninkaas hadduu sida quraanjada u shaqeeyo inuu sameeyo dhoobo uu sameeyo dhoobadaasna uu laabo ka sameeyo laban iyo bulukeetu ka sameeyo kadibna labada khaliij ama labada kanaali qoday uu sameeyo afar derbi uu sameeyo maanaa shay kanaal walba markuu dhammaystiro soddon iyo shanta mitire uu sameeyey ama afartanka mitir uu sameeyey ee hoostana mitirka u qodan mid kasta wuxuu u samayn karaa laba derbi ayuu u samayn karaa macnaheed marka maxay tahay afar derbi buu dhisi karaa khaliijkaasi uu leeyahayo mid kastaba hal mitir wax ku dhow kor loo dhisa haddana ayuu dhisi karaa weliba sumkigiisa iyo cabirkiisa bale aysona uu gaadhayo ilaa shan iyo toban boos macnaha waa cabir aad u weyn inta guriga laga dhiso oo kale derbi caadiya ayuu dhisi karaa macnaheed marka maxaad dareemaysaa quraajadu awoodda ku jirta ayaad dareemaysaa so marka waa shaqo hal maalina weeyaan waa afar laatanka saac intaa la qabanayo weeyaan macnaheed marka waxa weeyaan ninkaas bili-aadanka sida quraajada u shaqaysa hadduu shaqeeyo camalka intaa leega jabbaarka ayuu qaban karaa so marka aaya maaha min aayaati illaahi tabaaraka wa tacaala soo maha wa aaya min aayaati illahi tabaaraka wa tacaala haddii markaa aynu intaa ka soo gudubno fariinta ay diraysaa maxay tahay xayawaanka yara inta laeg oo diraya annaga maxaan ka faa'iidi karnaa maxaase ka baran karnaa waxaan ka faa'iidin karnaa oon ka baran karnaa waxa weeyaan gacmo hoorsiga iyo dulliga iyo in dad kale la bariyo in laga maarmi karo xayawaankaa yar wuu isku filaaday gurihiisa isagaa dhista meeshii uu degi lahaa isagaa diyaarsada dhashiisu meeshay dhegi lahayd isagaa diyaarsada qubuurihiisa isagaa diyaarsada caafimaadkiisa isagaa diyaarsada shay walba waa muhaya ayuu u yahay ila xitaa beerihii ayay diyaarsadeenoo dhulkiibay beeranayaan annaga markaasoo kama baran karno inaanu ka maaranno biliaadan iyo gacantiisa aan ka maaranno aynu isku filaano soo kama baran karno waynu ka baran karnaa arsaaqda ilaahay baa tabaaraka wa tacaala bixiya wamaa min daabbatin fi lardi ilaa cala allaahi risquhaa wayaclamu mustaqarahaa wamustawdacahaa kullun fii kitaabin mubiin shay kasta ilaahay baa abuuray arsaaqdana ilaahay baa tabaaraka wa tacaala siinaya laakiin adiga maxay kaaga baahan tahay dhaqdhaqaaqa qodhaanjado ay samayso oo kale ayay kaaga baahan tahay intaa haddaad samaysid waxaad awood u yeelanaysaa in cid kale haba yaraatay aanad bariyin weli waxa liidnaana intaad bini aadan baridid bini aadan kaa liita haddana inaad baridid waa liidnaan weeyaan gaal iyo muslim markii laisbarbar dhigo ma laba isku dhowba laba isku dhow haba yaraatee maaha maca daalika hadda markii la fiiriyo caalamka ama meelo badan ama soomaalida markii la fiiriyo iyay baryayaan waxay baryayaan waxa weeyaan waa gaalo waa gaalo ka liidata weeyaan miyay sida qudhaanjada u shaqaystaane ka maarmaan midda labaad awowayaasheennii ina dhalay ee soomaalida hayn soo gaarhnay markii la fiiriyo anaan soo gaarh ama aan soo gaarhniba markii la fiiriyo mahmaahay nooga tegeen iyo waxyaalihay nagu tarbiyeyn jireen waxaa ka mida inaan biliaadan waxba la weydiisanin oo aan la baryin waxay idhaahdeen soomaalidu cadowgaaga dhoosa kaarana oo loogu dhaashadaa ayay dhaheen macnaheedu waxa weeyaan sidaanu kuu ogaanin inaad baahan tahay iyo baahidaadan ogaanin sakaaro soo dilo kadibna dhuux dhuuxba ma lehe in yar bay leedahay macnaheeda taa waxaa idhaahdaa waa kii lahaa moogta ninkii gebiyaayey dhudhukeeda taa lama lahayn dheef ka raadsade macnu waa dhigaa lama bariyo ceeb ka dhowrsada marka wax macno ku jira haba yaraatee ma jirto laakiin haddaad soo dhaashatid soomaali hore u tiri ninkii subkada sadkii waa maxay lama yidhaahdo ninku hadduu dhaashan yahay iska saliidaysan yahay iska shallaysan yahay waxaa la moodaya maxay inuu haysto ayuunbaa la moodaya waa mahmaahay nooga tegeen weeyaan waxaa mahmaahay nooga tegeen ka mid ah haddaad dhimato dhareerkana waa la iska duwa nin dhintay waxbuu iska duwi karaa maya macnaheed waxa weeyaan waan baahanay lama bahla cuno xaaladdu hadday adag tahay kugu adag tahay waa laskiijiyaa waa la iskiijiyaa waxaa kaloo soomaalidii hore ay odhan jireen nin fadhigaaga arkaayo looma sara kaco ayay odhan jireen waaba ku arka inaad baahan tahay marka intaad maaragtay hadli lahayd hadlin macna hadlin weeyaan intaasoo dhan maxayna barasaa waxayna barasaa inaanaan khayrkeen iyo dadinala mida aynaan baahideenna u sheeganin ooaynu barinin aan isku filaanno ayayna barasaa waxa kaloo ina baraysaa waxa weeyaan qudhaanjadu iyadaa gacanteeda ku shaqaysata iyadaana raadsata waxeeda arsaaqdayaa bixiya allah baa bixiya laakiin dhinaca kale aduu arsaaqdii raadsanaya asbaabtii la imanaya ha ku raadsanin dariiq xaaraana ee dariiq qurxoon oo xalaala ku raadso suuqeenna markii la fiiriyo inta hataa arsaaqda raadsata markii la fiiriyo intooda badan waxaa sooran kartaa boqolkiiba konton ku dhow xaaraan bay ku shaqaystaanana qofka marka waxaa la rabaa arsaaqda soo gelaysaa waa midii ilaahay tabaaraka wa tacaala u qoray uu leh dheerina ma helaayo cidna ka dhimi maysa waxaa la rabaa intii uu helaayo waa loo qoraye inuu si xalaala ku raadsado ayaa la rabaa xalaal meelo qofka uu noqdo ayaa la rabaa rasuulku sala allahu caleyh wasalam wuxuu leeyahy ina axadan lan yamuut xataa yastakmila risqa fa ajmiluu fi alab wuxuu leeyahy qofna ma dhimanayo ilaa arsaaqdiisa oo dhammaystirto ee waxaa la rabaa markii wax la raadinayo qaabka wax loo raadinayo in la qurxiyo ayaa la rabaa qudhaanjadu waxayna barasaa nolosha ijtimaaciga iyo dadku inay isku tiirsanaadaan shaqadana ay wadaagaan ayayna baraysaa oo qaabka u shaqaynayso haddaanu qaab nidaamsan ahayn oo ijtimaaciya oo qaab nidaamsan oo hawl kala socota aanay ahayn dee hawsha intaa leeg may jirteen waxyaalaha layaab kale waxaa ka mid ah ee culimadu ay sheegaan waxaa ka mid ah markay rabto inay wax soo qaadato meel bay saan ku soo helaysaa matalan geed baa ku soo helaysaa quraanjooyi waxyaalo kaloo yaryaroo ka buuxa ayay soo helaysaa waxay samaynaysaa marka way baxaysaa markay baxdo ciidankii duulaanka qaaday geedkii markay tagaan laba qaybood bay isku qaybinayaan qaybna geedkay ku yaacasaa qaybna geedka hoostiisa ayay saf ballaadhan ay saa u gelayaan shay kastoo marka aan duulahaynin ee oo baalashiisa aan ku fakanahaynin markuu qaybtaa ka carar istiraado uu soo dhaco yaa u diyaara qaybtii hoose ayaa u diyaara macnaheedu maxay tahay markaas shaqada waxay ku socotaa wadaag bay ku socotaa kol haddii wadaag ku socoto waxyaalaha aynu ka barna waxaa ka mida in shaqada la wadaago ayaa ka mida oo ummaddu ay barato itikaafulka ijtimaaciga waxaa loo yaqaano ay barato layskafaalo qaato layskacan qabto la wada shaqaysto la wada shaqeeyo ayayna baraysaa calaa kullin markaynu soo khulaasayno waxyaabaha yar oo daciifa weeyaan laakiin waa aaya min aayaati illaahi tabaaraka wa tacaala waa aayaddaas ilaahay tabaaraka wa tacaala suuraddan oo qoraha ka mid ah oo magac uga dhigay weeyaan allah tabaaraka wa tacaala waxaan weydiisananaa inuu naga dhigo kuwa ku cibro qaata aayaadkiisa kuna garta allah tabaaraka wa tacaala midda xaqaana ku geeriyooda oo ku noolaada subxaanaka allaahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astakfiruka waatuubu ilayk
waa hagaag dhegaystayaal guud ahaanna intaas ayaana ku soo gebagabaynaynaa barnaamijkeennii haada khalqullah sidaa iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu حساب عادل يا سعد من ثقلوا على الميزان يا سعدهم وجنان ربي فتحات يتقلبون بأنعم الرحمن قد أفلح الماضون في ركب الهدى وتحرروا من قبضة الشيطان يتفكرون بآي خالقنا التي نطقت وتدعونا إلى الإيمان يتفكرون بآي خالقنا التي